iyaguna inay barnaamijka uga soo qayb galaan telefoonada oo ra'yigooda iyo su-aalahooda ay nala wadaagaan si ay aragtidooda uga bixiyaan wixii la xidhiidha xeerka saxaafadda soomaaliya mudana wasiirku soo dhow studio raadiyo telefishin aad baan kaagan had codeynaa waqtigaaga qaaliga ah bal marka hore faahfaahin kooban naga sii sidii xeerkaani uu ku soo bilowday ilaa markii toddobaadkii lasoo dhaafay uu baarlamaanku meel mariyo dariiqi uu soo maray بسم الله marka ugu horeysa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bahda warbaahinta qaranka iyo dhegeystayaasha ina maqlaya ama dhegeystayaasha soomaaliyeed ugu horeyn waxaan jecelahay inaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto ugu hambaliyeeyo sanadka cusub inoo bilowday laba kun lix iyo toban oo runtii aan filayno inuu noqdo sanad khayr badan ilahay idankiis kolley laba taariikhood baa jira taariikh islaamku ku dhisan yahay way jirtaa taariikhda kale milaadiguna way jirtaa iyadana si badan loogu dhaqmo aad ogtahay inaynu ku dhaqanno da'yana ku tirsano xafiisyada ku shaqeeyaan oo adduunku ku shaqeeya marka taas hadda xalay dilatay ayaanu shacabka soomaaliyed ee kasa joogaan uga ugu tahniyadeyneynaa mardaan ku noqdo xeerka xeerka markii ugu horreysay oo saliintiisa wax lasoo hadal qaaday laba kun iyo kowdii xilligaas oo wasaaradda wasiirka ahaa xildhibaan ibi ayaa lasoo hadal qaaday oo la sheegay in xeer saxaafadeed maadaama soomaaliya hadda saxaafad badan oo xora ay ay leedahay iyadaba xilligaa intaa ay ka yarayd la samayn doono wallaahi anigu xilligaa baarlamaanka ku jiray inta uu gaarsiiyey ma sheegi karo laakiin markii aniga laba kun iyo shantii loo magacaabay wasiirka warfaafinta waxaan aada ugu dadaalay inaan raadiyo inaan ururiyo xeer saxaafadeed oo aan aan raadino dabcan meelo badan iyo dad badan oo khubraa ayaan la tashanay sharciyo badan oo dawlada leeyihiin marka aanu keyba joognay ayaanu ayaanu ka soo soo soo soo qaadanay warbaahin xora iyo dad badan oo kale oo khibrad u leh ayaanu la tashan markaasaanu draftigii ugu horreeyey samaynay muddo markii aanu wadnay ee wasaaradda laiga bedelay waxaanu ku wareejiyey mudane cali jaran jardari oo wasaaradda iga bedelay isaganu sii waday madadaninu ku wareejiyey madadaninu waa sii waday wasiiradii kale ee ka dambeeyey mid waliba intuu doonaba ha gaarsiiye dareen buu u lahaa inuu xeerka saxaafadda soo saaro waayo baahi weyn ayaa loo qabay institutions aad aragtay oo intaa leeg oo ummadda oo dhami ku dhaqanto dhegaysato saamayn leh siyaasadeed saamayn bulsho saamayn amni saamayn anshax saamayn diinad oo haddana aan lahayn sharci waxay ahayd wax aan la meelaha qaarkood ama adduunka ka suuragelayn waayo sideedaba adduunka markii hay-ada aad hormayso sharcigaa la hormariyaa oo waxaa la dhahaa waxaynu yeelanaynaa warbaahin xor ah waxaynu yeelanaynaa warbaahin laakiin sharcigaa u samaysan markaasaa sharciga la sameeyaa warbaahintiina markaasay samaysataa laakiin soomaalida maadaama liberiskaga jirtay wax badan baa dhismo sharciga hortiisa marka waktigaasuu soo bilowday sidaad sheegtay sagaalkaas sane ee u dambeeyey sidaasuu kusoo socday alxamdulilah mar labaad ayaan kusoo noqday isla wasaaraddii anigoo mar walba sidaan sheegay aaminsan in ku dhaqanka sharciga iyo sharciga in lagu dhaqmo ay muhiim tahay marka fursadna haddana waxaan u helay inaan ansixino insha allahu tacaala
maxaa wasiir xeerar badan baa la ansixiyo kala duwan hadday noqon leed kuwa kalluunka hadday noqon leed kuwa beeralayda intaasoo waktiga ma aanay qaadanin xeerkan hadda kahor waxaan xusanaa baarlamaankuna laba kun iyo toddobadii ansixiyey laakiin madaxweynihii hore binta allah naxariista cabdullahi isuu soo celiyey maxaa sidaa u adkeeyey xeerkan waktiga intaa le ugu bahay
wallahi horta waxaa u adkeeyey xeerkan xeer aada iyo aada u muhiima weeye oo oo aan dhihi karo in la soo saaro ama dalku xeerka yeesho waxay waxay aasaas u samaynaysaa in in dalku degenaan amni degenaan anshax degenaan dhaqan oo fiican uu yeesho marka horese burbur burbur baa jiray mar kasta cid uun baa lahayd baraano kale xeerkana soo gaarsiiya ama ha noqdeen warbaahinta gaarka loo leeyahay ama ha noqdeen hay-adaha caawiya ama international communityga iyaguna runtii interest ku ah ha noqoto maamulada ama ama dawlad goboleedyada dalka ka jira isbedelka wasiirada oo runtii isaga laftigiisu keenayay maaragta dibudhacyo iyo dawladda laftigeeda oo soomaalida sideedaba waxaa ka maqan maxaa la dhahaa socosho socosho joogta ama continuity waxa luuqada ingiliishka lagu dhaha marka intaasoo dhan wasiiradaba si istaajooga isu bedelayay dawladaha isbedelayay maamuladoo dhan baa isbedelay mid leeyahaa iyo dib ugu dhiga warbaahinta xorta ah oo maaragta mar walba qaybo kamidii wax ka tiranayeen iyo beesha caalamka laftigeeda oo saameyn ku leh oo infofid ku ahayd waana meelaha bulshada laga hagaajiyo ama laga duriyo weeye saxaafaddu marka dad badan oo soomaaliya dan kale ama dantu ha noqoto mid wanaagsan ama ha noqoto mid xun ayaa ayaa xeerkan ku kulug lahaa oo oo aan doonaynin marmarka qaarkood inuu meeshu inuusaanoo kala gaaro ilaa intee lagu qanacsanaa markii baarlamanka aad aad geysay marka hadda aad mar hore wasaaradda ka noqotay oo la meel mariyey ogaantaada ilaa intee lagu qanacsan yahay ma jiraan dad weli diidan oo ah dadkii ama saxaafadii ha noqdeen ama dadka maamulada ha noqdeen ama beesha caalamka ha noqdeen dabcan wasiirkii baa tawalaac baa kusoo gaaraya dad baa kula soo hadlaya ilaa intee lagu qanacsan yahay maanta wallahi horta marka ugu horeysa haddaan su-aasha dib ugu noqdo xeerkan anigu waxaan soo gaaray wasiirkii iga horeeya mustaf bixulow ayaa wuxuu marsiiyey golaha wasiirada waxaa maray wuxuu maray golihii wasiirada ee cabdiweyn cabdiweyn maray xukuumaddeeda ka horreeyey baarlamaanku yahay mar markaasoo kale markii saasoo kale wasiir ugu yimaado badanaa xeerarka meeshaasaa lagala soo noqdaa dawladda markaa kule aa wasiirada dibudhac ayay ku sameeyaan xeerka waxay samayn jireen qaarkood markii halkaa iyagoo cusub yimaada waxay dhihi jireen xeerka hanaloo soo celiyo markaasa haddana kow laga bilaabi jiray marka anigu ma samaynin taas waxaan yidhi marka xeerkan baahidaa loo qabaa waa inuu socdaa haylo badan oo saxaa u dhiman baarlamaankiibaa u dhiman guddigii baarlamaanka u dhiman tala la gelinayo oo warbaahinta xortaa marlabaad la gelinaya u dhiman marka anigu halkiisii aan udaayay waa ku taageeray guddigii baarlamaanka runtii aan hadda laarin jeedinayo iyo guddoonka laftigiisa ayaan marka xeerkan la dedejiya marka baahiduna hadda soomaalida oo dhan ayay camintahay baahida xeerkan loo qabo waayo warbaahinta soomaaliyeed oo runtii aan ammaanayo boqolkiiba sagaashan oo xoogiye haddana unugyo aan aan responsible ahayn mas-uul ahayn ayaa ku jira oo shacabku dhibsaday oo aqoon-yahaniintu dhibsadeen oo maragta runtii qaabka ama ama ama xagga amniga markii wax dhacaan siday isugu dayayaan dadka ama xagga anshaxa ama xagga diinta ama xagga dhaqanka baahidaa loo qabaa in la nidaamiyo institutionka weyn ama hay-ada hay-adaha weyn loo dhismo oo warbaahinta marka markii aanu wadnay haddana baarlamaanka markaanu geeyey shirkii maalintii halkan aan ku qabanayay aan u qabanay stateiska ama maamula goboleedyada jira waxay nala codsadeen iyaga laftigoodu inkastoo mid walba dhowr jeer la geeyey shirar lagu qabtay workshopya lagu qabtay haddana wasiirada oo iyaga laftigooda cusub waxay nala codsadeen ina shan iyo toban casha aan siiyo haddana shan iyo toban cashaana dib u dhignay laakiin way soo jawaabeen way contributionkooda way kusoo dareen markaa kadibna sidaasuu akrintii koowaad iyo labaad iyo saddexaad ku maray intaba annaka ayaa waxaan saaraynay miisaan iyo iyo iyo iyo dabagal uu heerarkaa maro haddana weli waxaa u dhiman saxiixa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo aan filayno isagana in dhiigga soo socdo oo kale aan rajaynayno inuu documentiga madaxweynaha gaaro oo uu akriyo oo markaa go-aan ka qaato xagga saxaafadda gaarka loo leeyahay marka ay timaado wax cabashaa dadka qaba makula soo xiriireen sidoo kale beesha caalamka wax cabashaa makusoo gaarsiisay ilaa hadda intii la ansixiyo maya beesha caalamka wax cabashaa uma soo gaarsiin xeerkaanna sidaa aan kuu sheegay sagaal sano ayuu soo socday dadaal aad iyo aad u badan baa la geliyey xeeraraan ka yaray labaatan wadan ayaa la agdhigay oo loo kondangareeyey oo isku jira yurub iyo africa isugu jira si uu u noqdo xeer miisaaman oo dhinac walba ka miisaaman dhinacii xorriyadda saxaafadda dhinaca ilaalinta xuquuqda dhinaca maamulka dhinac kasta ayaa laga laga miisaamay marka horta xagga beesha caalamka oo sidaan kuu sheegay markaa qayb lidna kulahayd nagana taageeri jirta wax cabasha igama soo gaarin xagga midiyaha gaarka loo leeyahay boqolkiiba sagaashan hay-adihii waaweynaa ee weydiiba ku xaraysnaayeen iyo istuusha iskuway taageereen laakiin waxaa iska dhici kara de hal qof suxufi ah inuu marata fikirkiisa ka guurto waa jira qodobka soddon iyo shanaad oo kale oo leh suxufiga inuu jaamici noqda waxoogaa suxufiyiin badan iyo marata dad badan oo le waxoogaa xilliga hadda la joogo culays baa ku jira laakiin haddana marka mas-uuliyadda suxufiga laga rabo dad badan baa le talaa fiicanoo hore loo qaado wey marka xeer sidiisaba waxaa loogu talagalay in dadka inta wanaagsan oo dhan uu qanciyo inta xun la qabto marka xeer kasta oo la sameeya in xun oo diidan waa waa waa la arkaya waayo haddii lasoo saaro xeerka tuuga tuuga hala qabto ninkii tuuga wuxuu dhahayaa maxaa waa xeer xun waa dadwaa lay qabanaya marka way iska jirayaa hal qof laba qof saddex qof oo saas oo kale xeerku uu wax dhaqan ay ku jireen uu ka reebi doono aan ku qanacsanayn laakiin boqol kiiba sagaashan sagaa waa la taagay waaya qodobadaas aada sheegtay in laga cawday oo ay ka mid tahay in qofka weliyaha uu haysto jaamacad uu shahaado ka haysto weliba jaamacad saxaafadeed iyo sidoo kaleeto qodob isaguna ku saabsan t v iyada dadku ay daawadaan in lacaga laga rabo oo dadku ay u baahan ay tahay qofkii telefishon daawada in uu lacag bixiyo qodobada sidaas oo kaleeta dadku welwelka ay qabaan macquul ma kula yahay weliba marka la fiiriyo maanta saxaafadda soomaaliyada shaqaysa haddii la yidhaahdo shahaado jaamacadeed ha lala yimaado dad badan inay shaqo wey doonaan oo ay taasi ku adkaan doonto dadka soomaaliyada telefishon fiirsada laftigooda qof kasta lacag ha bixiyo haddii la dhaho ina dad badan iska dhaafaan inay telefishon fiirsadaan ama ay lacagtii bixin waayaan haddaad markaa ku raacsantaha dadkaas walaacooda maxaa dariiq ah oo kuu furan ka wasiir ahaan si dadkaas cabashadooda loo tixgeliya ama loo saxo horta marka ugu horeysa anigu waxaan soo jeedinaya xeerku maadaama uu intaas soo maray in in uu horu socdo oo insha allahu tacala madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu saxeexo sida aad sheegtay labada qodob mina waan kugu taageersanahay in xaaladda hadda lagu jiro waxoogaa ayadii lagu geli karayo midna waan waxaan ku taageersanahay sida uu hadda meesha ugu qoran yahay mid ka ah suxufiga inuu jaamacad saxaafadeed haystaa waxaan isleeyahay dadka soomaaliyeed ee haystaa ma badna midiya soomaaliduna aad buu u ballaaran yahay marka qodobkaas waxaan dhihi karaa leeyahay in bal horta la qiyaaso culeyskiisa markaa kadibna sidii in lagu arko assessmentiga la sameeyaa lagu lagu lagu lagu hagaajiyo waayo qodobkan anaku sharcigiinu gudbinay kuma jirin waxaa ku jeeda inuu xirfad saxaafadeed leeyahay ayaa ku jiray laakiin baarlamaanka iyo guddiga baarlamaanka ayaa ku daray oo kor u qaaday oo sidaas u arkay marka isaga waxaan qabaa in xilligiisa iyo assessment markii la sameeyo annaka iyo guddigii baarlamaanka iyo baarlamaan weynaha iyo haddii caqabadi ka timaado qaabkii lagu lagu hagaajinayo waa sharcigay ku qoran tahay shuruucda dalkay ku qoran tahay nidaam la maro weeye oo aan dib amendment ugu samayn karno qodobka kale ah qofkii telefishin ugu jira inuu khidmad bixiyaa runtii waa bixiyaan shacabka soomaalida khidmadii waa bixiyaanba cashuurtii dawladda ee khidmadaa lagala hadhi lahaa unbaa dadka cabaliska wataa ay ay ay qaataan aniga gurigeyga waxaa ku jira aniga wasiirka warfaafinta xogta waan iibsadaa somali national t v waan lacag baan ka bixiyaa t v-ga qaranka xogtiisa lacag baan ku daawadaa marka dadweynaha soomaaliyeed boqolkiiba sagaashan guryaha telefishinada ugu jira kabaryo baraydigaa iska leh oo ay ay ka lacag ka qaataan lacagtaasunbaa khidmadii laga bixinaya oo fiida guriga ugu jirto tusaale ahaan laba hab baa hadda lagu fiirsadaa magaalada muqdisho ama dalka telefishinada qaar waa telefishinada tooska oo satellite-ka oo maadaama dalku weli unaan lahayn system ay soo wada maraan telefishinadu si furan dadku ay u helaan qaarna waa telefishinada guryaha ku jira ee loo yaqaano cable tviyada oo dadku ay lacagta ku daawadaan labadooda ma saamaynaysaa mise waa kuwan lacagta lagu daawado keliya ma labada way saamaynaysaa horta sidaada waa xog baa lagu siiyey wayn wayn adiga inaad ogaato t v waad soo qabatay laakiin haddaad guriga soo dhigato kuma shaqaynayo ilaa aada xog hesho micihii uu kuu samaynayey ma samaynayo xogtaasna dad baa leh xogta aad daawanayso xogta guriga kuu soo gashay qarash baa ku baxay satellite baa ku baxay dad baa iska leh dad markaa iska leedahay haddana inaad dadkii waxoogaa wax ka siisaa oo khidmad iska dhelisaa marka labada wuu saameynaya qof kasta oo telefishinkaana waa wax internationala oo weliba adduunka lacag badan laga qaado meelaha qaarkood ma jiro adduunka qof gurigiisa telefishin usoo galay oo xog daawanaya oo xogtaas maragtaa iyo akhbaaraadka uu helayo de haddii dawladdu ay iyadu bixinayso qarashka dawladeed kaba dadkooda way jiraan laakiin haddaan dawladdu kabayn inuu lacagta iska bixiyo waajib waaya wasiir qodobo kale taadama laakiin arrinta ku saabsan haddaan ka eegno dhinaca waxyaabaha uu xeerku difaacayo ee uu siinayo saxafiyiinta waxaa ka mid a in marka ugu horreysa uu sheegaya in qofka wariyaha ah ee ka shaqeeya meel idaacadahan iyo telefishinada iyo qaybaha warbaahinada gaar loo leeyahay ay tahay in uu xuquuqdiisu sugnaato oo heshiis shaqo uu shaqada kusoo galo sidoo kaleetana mushaar u qalma noloshiisa uu helo bal taas sidee sidee maxaa loola jeedaa sidee noqonaysaa waxa noloshiisa u qalma ilaa mise maxaa laga wadaa heshiiska yaa yaa hubinaya waxaas taas baa fahinka bix aadaad umahadsanta horta marka waysa qodobkaasi waxa weeye sidaan kuu sheegay imanka keligeen saxaafad ma lihin adduunka waa inay ka horreeyeen saxaafadda gaarka loo leeyahay waa hay-ad oo lamida barakaad cambany marka cambaniga cid un baa leh urur baa leh hay-ad baa leh shaksi baa leh shaksigaa dadka u shaqeeya oo dhan marka horeysa inuu heshiis la galaa heshiis shaqo la galaa saacadaha dawladdu ugu talagashay inay shaqeeyaan waa inay shaqeeyaan haddii wax dheeriya uu ku shaqeeyana waa inuu lacag dheeriya iyo overtime siiya waa inay ka heshiiyaan xuquuqda uu ugu shaqeynayo labada qof inay heshiiyaan isla markaana uu hubiyaa wariyahan uu qaadanaya inuu buuxiyey shuruucdii dalka oo uu wariyaha uu leeyahay waan qaatay tafatiraha uu leeyahay waan qaatay inuu yahay qof buuxiyey shuruucda dalka u yaala ee weriyanimo ee tafatiranimo inuu buuxiyey inuu hubiyo way markaa kadib inuu heshiiska la galo xuquuq kula heshiiyo saacadaha qaranka u yaala ee ay shaqeeyaan sideed saacadood hadday tahay hadday ka yartahay hadday ka badan tahay labadaba inuu maaragtay taas shaqeeyo marka runtii meelaha aan dhihi karo baahida aan leeyahay sharciga waa loo qabay dawladdu uma qabin keligeed shacabka soomaaliya dhegeystayaasha keligood uma qabin suxufiyiinta u qabay sidoo kale dadka iskale warbaahinta gaar kale u qabay mid walba xuquuquu siiye sharciga ninka warbaahinta gaar kale le xuquuqdii u sameeyey inaan istudio maragta warbaahintiisa amnigooda la sugo in aan maragtay haddii aanay faldembiyeyn gacanta kula jirin inaan laga xidin in frequence la siiyo in registration la siiyo inuu xaq u leeyahay dastuuriya inuu warbaahin furan karo waxaasoo xuquuqa la siiyo weliyihiina xuquuqahan aad ka sheekaynayso ayaa la siiyey shacabkii dhegaysanaya xuquuqaa la siiyey inaan xuquuqdooda lagu xadgudbin dhaqankooda inaan lagu xadgudbin diintooda inaan lagu xadgudbin hadday wax tirsadaanna dariiqay maraan oo ay ku qabsan karaan xuquuqdooda ugu soo ayaa la sameeyey marka baahiyaha ugu weyneyn la qabay oo weliba aan dhihi karo meelaha anshaxu ama ama saxaafaddu ka xumeynaysaay kamid tahay waayo xogta aan hayno ama xaqiiqda ah wariyaasha shaqeeya ma jiraan wax xuquuqaho badan oo la siiya ama way yar tahay noloshooda way ka yar tahay laakiin wasiir maamulayaasha laftigooda ama dadka milkiilayaasha idaacadaha ama telefishinada laftigooda waxaa looga duruuf dhaqaalo adag inay haysato marka haddii sharcigu ku jideeyo uun iyadoo laga yaabo inaan la qiimayn waxa ay lacag heli karaan taas misoo lagama yaabo in idaacado badan ama telefishino badan ay ku xirmaan oo ma haddiida awoodi waayaan inuu ninkaani konton weriyo min laba boqol oo dollar min saddex boqol oo dollar siiyo taas laftigooda sooma baahna in la tixgeliyo dhinaca kale waxay heli karaan milkiilayaasha medio de horta marka ugu horeysa markaad dukaan furanayso shuruudaa lagaaga baahanya waa inaad lacag haysataa ugu horeyn waa inaad sbacekii aad dukaanka ka furan lahayd haysataa meel dukaan ku haboon heshaa waa inaad dadkii kuu shaqayn lahaa heshaa lacagtoodana bixin karta waa saas oo kale haddaad shirkad furanaysana intaasoo kalea laga raba inay sharciga waafaqsan tahay waa inay maaragtay magac iyo ardarees iyo meel loogu soo hagaago leedahay waa in meel ku shaqayso xafiisa leedahay waa in dad u shaqeeyo xuquuqda iska bixin karto ay leedahay waa inay sharciga ku shaqayso ay leedahay marka taas dadka ownariska ah leh ama hay-adaha noqdeen ama ayaa la rabaa sourceska uu incomeka ka helayo iyo waxa warbaahintiisu u taagantahay isagaa laga rabaa mas-uuliyadda dawladda maaha raadiyaan furanaya xuquuqda dadkana ma bixin karayo de markaa waxa weeye shirkadii aad furanaysay ma ma capacity uma lih uma lihidmayn marka horta capacity inaad warbaahin maamusho waa xil weyn waa hadda dukaan iyo shirkada aan ku qiyaasay aada weyn waayo ummadan oo dhan dhagaheeda iyo indhaheedaad adigu haysataa mas-uuliyad ka weyn ma jirto inaad daaweyso dadkaas oo dhaqankooda aada ku xadgudbin oo diintooda aada ku xadgudbin oo sharafkooda aada ku xadgudbin oo yaryayaal iyo dad marta u qalma keento oo noloshooda ilaaliso si iyaguna anshaxa bulshada ay u ilaaliso waay waxaa xeer ku jireynayaa ama mas-uuliyadda ugu badana markay noqoto waxyaabaha la xidhiira qofka saxafiga noqonaya iyo kala saaristiisa dacwadaha iyo qaadistooda guddi ayuu jireynaya laa guddiga saxaafadda soomaaliyeed oo sagaal xubnood ka kooban waxyaabaha dadka qaar dhinaca dhaliisha ka taagan xeerku ay leeyihin waxaa ka mid a dawladda ayaa guddigaas awoodiisa ugu badan lahaa doonta maadaama saddexna ay ka imaanayso warbaahinta dawladda saddexna ay ka imaanayso dadka dhegeystayaasha ah oo dawladdu ay soo xulayso markaa saddexna ay u harayso saxaafadda in markaa dawladdu ay inta badan qaadato hadhowna saxaafadda lagu lagu celiidi geliyo dhaliirahaas iyo maku soo gaareen arrintaas hadday ku soo gaartay sidee sidee kalsooni gelinaysaa qofka walaacaas qaba maasadaanta sidaad sheegtay si fiican baa loo qeybay saddex rukun ayay ka kooban tahay dadka uun ku taxalluqa warbaahinta waxa weeye dawladdii oo ah dawladdii dalka hay-adihii gaarka loo lahaa ee warbaahinta ka shaqeeyay iyo dhegeystayaasha waa saddex rukun oo midna mid aanu u gelinin haddii si la dhahana dawladda kulli dee dalka mas-uulka midiyahan gaarka looloo yahay iyo shacabka labada ninka mas-uulka laakiin waxaa saas loo sameeyey inay balanci noqoto oo dawladdii shuruucda haysay dalkan iyo dadka mas-uulka ka ahayd dadkii sharciga lagu dhaqeeyo warbaahinta xorta gaarka loo leeyahay ahayd iyo dadweynihii dhegaystayaasha ahaa in nin walba halkaas sheer ku leeyahay oo fafz u hadla oo siman aynu waa saddex saddex saddex marka xuquuqda cadaaladda la sameeyey halkaasaad ka arkaysaa dawladaha qaarkood dawladdu waa shan maygu warbaahinta xortaa waa saddex shacabkuna waa saddex laakiin anagu waa isleekaysi waxaan naga jeednay inaanu kalsooni gelino warbaahinta gaarka loo leeyahay marka eed qabata maaha qof kastoo loo sheega la oranayo saddexdii rukun saaminta mise saddex ay u qaateen wuxuu dhahaya cadaalad baa ka dhacday tii ugu badnayd baa halkaa ka dhacday marka maaha wax baysle midda labaad sida ad arkayso dadka ka imaanaya bulshada urada bulshada rayidkaabay ka imaanaya saddex rubnood oo ka kala imaanaya guddiga xuquuqlisaanka guddiga xuquuqlisaanku waa heer la yaqaan magacadiisu loo baahan guddoomiyadeeda weeye dawladda ma soo xulin sharciga ahuray ka kalma ururka hayawaanka ururka hayawaanka guddoomiyi weeye ama qofka usoo birsatalanyada weeye annagu maanu xulin hayawaanka soomaaliyeed baa doona qofka ka saddexaadna wuxuu ka imaanaya ururka qareenada soomaaliyeed hadde waaba sharciyeynay mana ma xukumi karna marka hay-ado waaweyn xuquuqlisaan haweenkii qareenadii dad aan anaku saamayn inay ama ama aanu dareenkooda divertigarayn karno maaha waa dad responsibala oo hay-ado waaweyn madax ka ah oo dalkan inuu hagaago u taagan weeye saddexda ayaga ka imaanaya saxaafadda gaarka loo leeyahay sida ay ku imaanayaan heerku xulaya iyagaa iska soo xulaya haddii aanan qalbanayn ama iska soo dooranaya marka waxaa la isweydiinayaa de waa boqolaal hay-adood oo kala duwan sideeday usoo dooranayaan doorashada sidee u dhacaysaa yaa ma inta meel la isugu keeno santuuq loo dhigaba soo sharaxaan bay u dhacaysaa ma iyagoo dhan baan kala isugu yeeraala dhexdiga laleeyahay saddex qof la imaada taas sidee sidee ku dhacaysaa horta anagu marka ugu horeysa gacmaha la geli mayno waa iyaga ayaa laga rabaa kolley hay-aday ku midaysan yihiin ururo ay ku midaysan yihiin baa jira sida bakistan oo kale ururka nosaj gudoomiyaha ururka nosaj dabcan wariyayaal aad u badan ayaa ku midaysan markaa tusaale baan usoo qaatay laakiin ururay ku midaysan yihiin ururada ay ku midaysan yihiin ayaa laga rabaa guddoomiyayaashoodu inay dabcan ama cid u soo diraan ay kuna qadan shiraac oo yan halkaa u dirsanaa yaa shuruucdaa yaqaana yaa halkaayna ku mitiri kara warbaahinta gaarka loo leeyahay oo dhan iyo ururada ku midaysan yihiin ayaa la rabaa inay shiraan annagu sidaanu jecelna waxa weeye inay ururo aan intaa ka badnayn ay samaystaan sidaasay fays ku yeelan karayaan laakiin annagu saddexdaa xubnood baa sharcigu u qoondeeyey iyaga iyo hay-adaha caalamkee taageera ayaan isu daynayay intay shiraan inay saddex noogu soo diraan gudiga laakiin wax saameynna iyo wax
dadweynaha ayaan fursad sii doonaa laakiin xeerku wuxuu sheegayaa marka la ansixiyo shuruucda la marsiiyo dabcan saxiix madaxweynaha unbaa u dhiman in wixii ka horreeyey aana waxba ka jirin idaacado iyo telefishinno badan baa waddankan ka jira qaarkood baa haysta warqado aqoonsi ah oo sheegaya in yani lambaray haystaan frequency ay kasoo galaan goormad u malaynaysaa xeerkan inuu dhaqangal noqon doono oo uu shaqayn doono oo la dhihi doono maalin hebel ayaa wax alle wixii ka horreeyay waddanka waxba kamid jiraane hadda ayaa kow laga bilaabay goormad u malaynaysaa inuu shaqaynayo nolosha dadka saamayn doono horta marka ugu horeysa waa xushmeyn hayadaha warbaahinta gaarka loo leeyahay ee furan warintii xilli aada iyo aada xasaasi u ahna haway dalkan iyo dadkan usoo qabtay iyo weriyaasha oo wakti aada u fiican runtii iyo maskax badan soo geliya hayadahan way jiraan oo shaqeeyaan sharcigu ma tirtirayo hayadihii jiray laakiin wuxuu farayaa inay afartan iyo shan casho gudahood marka sharcigan la ansixiyo ay ay dib isu isu register gareeyaan waayo sharciga ayaa intii hore in ka badan ku waajibinayo oo ah inay xariir yeeshaan inay adres yeeshaan in mulkiilaha la yaqaan in haddii ama haddii haydi leedahay la yaqaan la diwaan geliyo marka muddo afartan iyo shan casho kadiba marka ugu horeysa faafinta rasmiga ah uu kusoo baxo madaxweynuhu saxeexo faafintana kusoo baxo effective waayo sharcigu markaas maanta weli effective ma ah marka maalintaas ayay uga dagaalamaysaa forty five days afartan iyo shan casho in hay-ad kasta iyo weriye kasta oo dalkan jooga oo shaqeeya isdiiwaangeliyo oo sharcigiisii dib u cusboonaysiyo waxay leedahay kuwa kale ee cusub egnaanayana dariiqbay u jeexday kuwa hadda furanna dariiqaas inay maraan bay u jeexday oo ay jiraan oo aan la baabiin ay jiraan laakiin dib isu diwaan geliyaan marka maalinta ayuu faafinta rasmiga kusoo baxo ayuu ayuu ka bilaabmaya awoodada dawladdu ay u yeelan karto in ay fuliso sharcigan ciddii ku xadgudubta ayaa su-aalo ka jiraan oo tusaale ahaan dalka gudihiisa markii la yidhaahdo maamulaha ka jira kala duduwan waxaan dabcan hadda hanaankii hawshan lagu soo xiray qayb ka ahayn somalilan oo jirta oo dalka ka mid ah sidoo kaleeto meelaha dadku ay cabashooyin badan ka qabaan waxaa ka mid ah baraha bulshada wax lagu qora sida facebooka oo intiisa badan dad kale iyo qaar badan oo ka mid ah aynaba dalka joogin haddii marka qof somalilan jooga sharciga ku xadgudba ama nin weliyaa ee website la oo degan maraykanka uu ku xadgudbo say u fulinaysaan wasiir horta marka ugu horeysa sharci markii la soo saaro sharcigu wuxuu u qoran yahay si dadka anfacaysa marka qofka soomaaliga ah ama somaliland ha ku noolaado ama jubbaland ha ku noolaado oo puntland ha ku noolaade sharcigani sidaa la sheegay waa sharci danta ummadda iyo shacabka iyo weriyaha ka talinaya dabcan somalilan oo kale siyaasiyan kiis gaara weeye oo la wada ogyahay waktigii un de dalkeenu wuu burburay sidaan hore wax badan u sheegayna maalinba inbaa la daaweynaya oo la gaaraya anaku sharciga marka ugu horeysa de sharciga markii lasoo saaro inta wanaagsan ee sharci ku noolka ee sharci ku dhaqanka ee aan dembi gacanta kula jirin way qaadataa marka aan dadka caadigaa ka soo qaado way qaataan qofka ku xadgudbayaana sharciga iyo isagu inta iska arkaan waayo intii laga gaaro waayo waayo tusaale haddaan usoo qaato qof dembiile ah ayaa noolaan kara iyadoo sharcigii jiro oo weli dembigii gacanta kula sii jiri kara laakiin sharcigu maalin buu gaaraya maalin midka muqdisho joogu gaaraya maalin midka balweyn joogu gaaraya maalin mid tuulo joogu gaaraya maalin mid dibadda joogu gaaraya marka sharcigu inuu shaqaynayo oo ciddii ay u saamaxday ku xadgudubtay ee loona saamaxo in lagu qabtana la qabto ayaa ayaa waajiba taas baan dhahaya xagga siyaasadda iyo maamulada iyo waxaas sidaan kuu sheegay waa isragnaa dee maamulada jira halkan aan ku shirnay sharciga gacanta aan ka gelinay shan iyo toban cashay qabsadeen shan iyo tobankii casho waa u sugmay contribution kooda guddigay soo gaarsiiyeen baarlamaanka guddoomiyaha sheegay in la tixgeliyey waxyaalihii ay soo codcodsadeen intii badnayd meelaha qaarkood oo khidmadaha iyo waxyaalaha iyaguna ay qayb ku leeyihiin shalayoo dhan bay qayb ku leeyihiin laakiin meela ay tahay inaanu iska afgaranno oo aan xeer hoosaadka qorannona qodobka afartanaad ayay ayay guddigu ku muujiyeen in wasaaraddu samayso iyadoo gobollada la tashanaysa xeer hoosaad ay ku hagaajinayso khidmadaha iyo miidiyaha puntland oo kale ka furan sida puntland wasaaradda halkaa ka jirta aan marka uga wada shaqaynayno marka taasna system buu u dhigay sharcigu marka waxaan isleeyahay waa daawo soomaaliyeed waa daawo saxaafadeed oo sidaan kuu sheegay weriyihii iyo muuqiirihii iyo dawladdii iyo shacabkii daaweynaysa oo wax looga hor yimaada aanu jirin waa maadsantahay sir daawadayaal iyo dhegeystayaal barnaamijka kulanka toddobaadka ayaanu ku guda jirnaa stuudiya waxaa inala jooga oo barnaamijka martii noogu ah wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane maxamed cabdi xayir mareeye waxaanu ka hadlaynaa xeerka saxaafadda soomaaliya oo la mariyey baarlamaanka toddobaadkii lasoo dhaafay kaas oo sugaya saxiixa madaxweynaha si uu u dhaqan galo haddii ilaahay uu qadaro haddaba haddii ra'yi iyo su-aal la xiriirta xeerkan aad hayso naga soo wac teleefanada ku yaala shaashada ee kuu muuqanaya si aad wasiirka ula wadaagtaan ra'yigiina iyo talooyinkiina dabcan qaar ka mida dadweynaha ayaa teleefanada ku jira waxaanse idin xusuusin lahaa oo aan idinka codsanayaa in wuxuu wasiirka hore uga hadlay aan lagu celinin islamarkaana su-aaluhu ay ahaadeen kuwa quseeya mawduuca aan hadda u fadhino ee aanu ka hadlayno idinkoo aad iyo aad ugu mahadsan ra'yigiina iyo aragtidiinana aynu tixgelinayno mudana wasiir intaanan dadweynaha oo hadda teleefanada ku jira siinin wuxuu ka hadlayaa xeerkaani laba hay-adood oo warbaahineed oo qaranku uu leeyahay oo mid ay tahay wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona oo uu sheegaya inay tahay isha rasmiga ah ee laga xidhanayo warka dowladda soomaaliya ayna tahay in laga xigto soona awooddaas maanta ma leedahay haddii aysan lahayn goormay yeelanaysaa isla markaa wuxuu sheegayaa in la sameeyo in warbaahinta qaranku ay noqoto warbaahinta loo yaqaano public broadcasting service ama warbaahinta adeega dadweynaha oo aysan oo ay ka madax bannaan siyaasad gaara ama in siyaasiyiintu ay saameeyaan oo ay tahay masaalixda guud ee dalka inay ilaaliso labadaas hay-adood maanta ma jiraan oo sidaas u samaysan yihiin haddii aynu u samaysnayn goorma ay tahay inay sidaas ay u diyaargaroobaan oo sida sharcigu u dhigay ay u shaqeeyaan insha allah horta wakaaladda wararka ee sooma intii aan hadda joognay ayaanu dib u hawlgelinay intii aan wasiirka laga soo dhigay waa wakaaladdu hadda way shaqaysaa abaasi bay leedahay shaqaale u gaarana way leedahay shaqooyinkeedii iyo xiriirkeeda wakaaladaha wararka adduunka la lahayd way bilowday haddii awoodeedu intay dhan tahay ma qabsan kartaa waa su-aal hay-adaha soomaaliyeed dhan ku jirta ciidamada soomaalidu dalkoodan inay qabtaan oo amnigiisa sugaan maanta ma awoodaan waa su-aal laakiin way jiraan wax badan ay wanaagay qabtaan dalka amnigiisa halkan iyagana ku fadhinaa hay-addana waxaa ka dhiin waxay bilaalan yihiin waad aragtay hadda dhawaan baan furi doonaa halkanan annakoo dawladda dheennaa kulintii halkan iga mahad celinayo oo naga gacan siisay looga dhisay guri laba dabaqa wasaaradda dhexdeeda oo hadda bay la furi doono wakaaladda wararka ee soona afar iyo labaatan xafiis oo aad iyo aad u fiican executiva marka waxaan dhihi karaa hay-addu way dhisan tahay weriyaal way haysataa kaadiriin way haysataa ilaa xad xarunteedii waa loo dhisay wixii hay-adihii wararka adduunka intaan aana ku tagnay baabaanu dawlad kastoo aanu tagnay hay-adeeda maratay wararka waanu xidhigkooda waa u furnaa ilaa hadda tubaniyo dawladeed oo jinaha iyo kuwait iyo imaaraadka iyo kenya ay ku jiraan ayay suudaaniya ayay kala wada warka kala qaataan marka way socotaa taas halkaasaan kaga baxaya waxaan filayaa qodobka xeerku sharciga uu ku waajibiye inay mas-uuliyadda qaadato marka sharcigu si rasmiga u dhaqan galo midda public broadcastingka runtii ama warbaahinta dadweynaha waa waxyo ku cusub laakiin adduunka ka jira oo hadda warbaahinteedna kuma jirto laakiin wax adduunka ka jira weeye b b c oo kale waa public broadcasting corporation b b c marka waa hay-ad runtii dawladdu taageerto looguna talagalay si ilaa xad madaxbanaani ku jirto in ay danaha dadka iyo dalka iyo dhaqankooda iyo u faafiso loogu talagalay wey marka de kolley waxaan filayaa dawladda soomaaliyeed hadda meelo badan taageeradii loo wada baahnaa dhaqaale ahaan ma awoodo laakiin in lagu daro sharciga oo ay samaysanto waa wax weyn tusaale ahaan waxay noqon kartaa warbaahin sida b b sidoo kale ah si generala dalkaas siyaasadiisa iyo dhaqankiisa iyo awoodiisa u faafisa ama waxay noqon kartaa mid qayb gaara khusaysa sida waxbarashada barbaahin u taagan oo caawisa oo daraasada u samaysa oo saasoo kale noqon kartaa sayniskiiyo technolojiyadii u raadisa ayay noqon kartaa mid weyn oo caamana sida bbc oo kale way noqon kartaa marka waa wax u furan muwaadiniinta soomaaliyeed u furan inay samaystaan dawladduna sidaa sharciga ku waajibiyey marka ay buuxiyaan shuruudaha laga rabo public broadcasting laga rabo ama warbaahinta dadweynaha laga rabo markay buuxiyaan xaqdoodu waayaan dawladduna waa caawiso marka dadku waxay isweydiinayaan hadda tusaale ahaan dawladdu waxay leedahay edo warbaahineed oo ay ka mid tahay halkan telefishinkan aan ka hadlayno radio muqdisho meelo badanna dalka iyo dibaddaba laga dhagaysta uu ka mid yahay ma kuwan baa isku bedelaya inay public noqdaan mise waa wax hadda kadib la sugaya in la sameeyo labada waa samayn karnaa haddii siyaasada dawladda la dhaho okay anaku warbaahin si fiican aanu gacanta ugu hayno wasiir u magacowno ma rabno radio muqdisho iyo t v-da qaranka laga dhigo public broadcasting then is okay wasiirna markaa laguusa magacabi maayo hawshiinaa wadanaysiin hay-ad dalkan u taagan qarannimadiisa iyo sharafkiisa oo madaxda saamaynta ay ku leedahay ay wasleeyihiin midda ay ku leeyihiin hay-adaha kale ayaa noqonaysaan waxaanu ka ikhtiyaar u leenahay warkaranaka warkayaga ku faafsanayna wasiirna kusoo magacaabanayna warbaahin dawladeed oo rasmiga afka dawladda ku hadasha oo waxqabadka dawladda iyo sharafkeeda iyo madaxda qaranka iyo sharafkooda iyo xoojisa ayay noqonaysaa midii kale u taagnayd sharcigu saddexda waa ogolya marka tiaan doona iska dhaafi karnaa wixii sharciga sida loo dhaqmay ku xidhanta waa mahadsantahay wasiir dadweynaha ayaan isku dayayaa inaan fursad siiyo asalaamu calaykum هلو السلام عليكم هلو هلو bawlahaasi waxaan rajeynayaa inuu maqli kari waayey barnaamijka soo wacay qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka kulanka toddobaadka ayaanu ku jirnaa oo marti inaygu yahay wasiirka warfaafinta mudane maxamed cabdi xayar maare waxaan ka hadlaynaa xeerka saxaafadda oo dhowaan uu mariyey baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya kaas oo la rajeynayo inuu dhaqan geli doono marka uu saxiixo madaxweynaha jamhuuriyadda laguna soo saaro faafinta rasmiga ah ee dalka teleefonada ayaan ku maqanayaa asalaamu calaykum
عليكم السلام halo هلو السلام عليكم هلو السلام عليكم waa ka xumahay qofkaasina wuu naqli kari waayey mudan wasiir dadweynaha waa ku noqon doonaa arrimaha xeerka saxaafaddana waanu soo noqon doonaa wasiirka warfaafinta ee dalka ayaa tahay dalkuna sida aad dadka lagu sheegtay sanad cusub ayuu galay waana sanad ay soomaalidu indhaha ku wada hayso marka la yidhahdo laba kun iyo lix iyo toban oo xalay sanada dhexe noo bilaabatay dowladda soomaaliya waxay rajeynaysaa
waa mahadsan tahay horta marka horeysa shacabka soomaaliyeed wuxuu indhaha ku hayaa fuujarkiisa oo dhan buu indhaha ku hayaa wax kasta oo wixii kusoo dhaafo kusoo dhaafe maalin kastoo soo socota indhahaad ku haysaa sanad kastoo soo socda indhahaad ku haysaa waayo inaad horumar gaadho wanaag gaadho ayaa doonaysaa marka waxaan u rajeynayaa indhakuhayntooda iyo shacabka soomaaliyeed rajadooda ilaa inuu rumeeyo sanadka laba kun iyo lix iyo toban uu noqdo sanad khayraad dalka ilaahay amni uuna siiyo ayaan iyo barwaaqo iyo heshiis iyo midnimo bay ilaahayna siiyaan shacabka soomaaliyeed ilaahay uga baryaya dawladda soomaaliyeed marka ugu horeysa dabcan waxaan nuu taagannahay oo aan nuu dhaaranay oo naloo xil saaray wax kastoo aan qaban karno inaan u qabanno shacabka soomaaliyeed saasaan xafiisyada ku fadhinaa ilaa madaxweyneha ninka ka hooseysa mana filayo in hagreesho jirto qof kasta oo mas-uula muu jeclaan lahaa dalkiisu inuu ka ugu barwaaqada badan ka ugu sharafka badan ka ugu awooda badan dalalka adduunka inuu noqdo markay ugu horeysa waxaan rajeynayaa sanadkan wixii soomaalidu go-aansato rajaynaya oo ah hadday go-aansato inay iskhilaafaan inay murmaan inay qabyaalad iyo waxjibi ka shaqeeyaan dawladduna tirayan bay noqonaysa wax ma qaban karto hadday go-aansadaan inay midoobaan fidnada iyo beeraysiga iyo iska saaraan intay ducaystaan ay yidhaahdaan maragta walaalahen aynu labaatan iyo shan sanaynu isdilaynin labaatan iyo shan sanaynu dayacnin aynu midoobin hadday yidhaahdaanna dawladdu markaa wax badan bay qabanaysaa oo wax badan baa u qabsoonaya marka horta marka horeysa waxaan ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed meel kastuu joogo sanad khayr leh in ilaahay ka dhigo inay midoobaan oo qabyaalada iyo kala qaybsanka iyo khilaafka iska daayaan taasaan iyagu bisharaynaya xagga maamulka waxaan rajeynayno haddii aan wax ka sheego runtii waxaan rajeynaynaa sanad howlgallo badan ay dhacaan oo amniga dalka dib gacanta loogu soo celiyo ciidamadeena hadda xoog iyo xoog bay u dhismeen miyaad aragtay hadda inay howlgallada ay samaynayaan iyo sida sirdoonka iyo ugu guuleystay maalintii dhawid oo kale wixii ciidanka boolisku ay ku guuleysteen masaajid meel intaasoo dadku ku cibaadaysanayaan dhexdiisa laga soo saaro hubkii aad arkaysay marka xagga amniga waxaan rajeynayna in dalku dib gacanta ugu soo qabo meelaha kooxaha nabadiidka ay ku dheeranayaan in lasoo aftiro sanadkaasaan rajeynaynaa xagga nidaamka dayniga dabcan dastuurku wuxuu waajibiyey afar sano kadib dawladda markay shaqayso in isbedel yimaado isbedelkaas oo hadda gacanta lagu hayo isagana waxaan ka rajeynaynaa wax khayr leh iyo degenaan isbedel ku dhaca ayaan ayaan rajeynayna marka waxaan isleeyahay waa sanad khayr le wey wafaasanta wasiir dadweynaha ayaan isku dayaa bal inaan qadka oo waktigeeda uga faa'iideeya haray waxaa qadadka ku jira assalaamu calaykum وعليكم السلام halo الو
halo الو
asalaamu calaykum
وعليكم السلام
walaal codkaaga kor u qaad haddii aad maqlaysid meeshaad joogto iyo magacaaga xaggee joogta walaal magacaaga ii sheeg ibrahim soo dhaweey ra'yi iyo su-aal waad mahadsan tahay baraha bulshadaad ka hadlaysaa facebook iyo wixii lamid iyo twitterka iyo wixii lagu faafiyo iyo max- max- muxuu kaga sheegaa hadladaa sooma in la canshuuro waad mahadsantahay waad mahadsantahay walaal ra'yigaa wasiirka ugu gudbinaynaa laakiin haddaba waqtigu yari waxaan isku dayaa bal inaan laba qof oo kala raaciyo si wasiirku uu hal mar ugu wada jawaabo asalaamu calaykum
السلام ورحمة الله وبركاته walaal magacaaga meeshaad joogto وعبد العزيز محمد بولاد مخوفين يا وزيرك وفاقمك xaggee joogtaa cabdicasiis
يا xaggee joogtaa walaal وعبد العزيز الكلى جمع بنادم waay soo dhawow وحويتين يا وزيرك وفاقمك الصوماليات إذا عدها على السيسين يتلقاديان دولة مراكة صوماليا ونتاكد مركز صاحين يتلقاديان مركز مراكة دولة صوماليا sulkan dukale yahay daal kaloo weydiinayo waxay tahay idaacadaha sida gaarka ah sida radio afka gobolka banaadir radio cilimada qaranka sida idaacadaha sida idaacado nuuceeda ku shaqeeyaan masriga ku shaqeeyaan waad mahadsan tahay soo dhawow wasiir maasha allah horta ibraahim iyo cabdicasiis labadaba waa ammaanaya su-aalo aad iyo aad u fiican oo runtii ay ku cabirayaan dareenka shacabka ayay ayay sheegeen haddaan ibraahim hormariyo horta marka horeysa de dabcan tiknolojiyadan adduunka hadda ka jirta baraha bulshadu ay kamid yihiin waa nidaam runtii aad iyo aad u- u dheeraynaya oo adduunkana ku cusub dadkuna aad iyo aad u isticmaalayo wax kastoo marka loogu talagalay waa jiraan si badan oo anshax daro marmarka qaarkood ama wax dhaqanka bulshada markaa daawanaysa ama dhegeysanaysa ka- kasoo horjeeda dad ku faafiya way jiraan laakiin wax kasta sharci bay leeyihiin sharciguna waa ka hadlay baraha bulshada iyo inay isdimaan geliyaan in la kontrolo facebooka iyo wixii soomaaliya horta een, hadda soomaalidu dhul badan bay ku nooshahay laakiin jamhuuriyadda soomaaliya wax kasta oo soo gelaya oo facebooka oo twittera oo youtubega waa la kontroli karaa Een, waxaana loo sameyn karaa marka sharciyad iyo nidaam ay ku dhaqmaan oo lagu kontrolo haddii dembi galaana laga- lagula xisaabtamo waxyaalihii markaa soomaaliya banaankeeda soomaalida joogta ka dhacaya een, waxaa dhici karta dee kolley qaab aanu dawladaha isu kaashanayno oo wixii markaa khaladaad sameeya aanu isu kaashanayno ayaa jira laakiin waxaan u sheegayaa een, ibraahim in sharciga ayuu qeexayo qodobkaas oo nidaamkii loo mari lahaa lagu kontrooli lahaa lagu sharciyn lahaa cashur looga qaadi lahaa uu- uu uu degsan yahay haddaan cabdicasiis aan isagana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaa loo sameeyey sharcigu waa in wixii wanaagsan uu uu taageero oo badbaadiyo wixii xun ee sharciga saxaafadda iyo anshaxa bulshada ka hor imaanayana uu qabto marka haddii ay dhacdo in idaacad gaar loo leeyahay ay ka baxdo nidaamka sharcigu u jideeyey inay ku shaqayso ama dawladda ha aflagaadayso ama qof shacab oo caadiya ha aflagaadayso ama shirkad ha aflagaadayso ee ha ku xadgudubto ama qof shaksi oo keligiisa ha ku xadgudubto sharcigu oo tallaabo adag in laga qaadayo oo tartiibaan leh oo digniin leh oo ganaax leh oo maxkamad leh ayuu ayuu marsiinaya oo xataa qofka caadiga hadday qof sharafkiisa ku xadgudbaan inuu dacweeyo dawladda marka horeysa hay-adan guddiga saxaafadda soomaaliyeed iyo dawladda ku dacweeyo haddii ku qanci waayo maxkamad ka dacweeyo ilaa meesha ugu dambaysa uu wadi karo marka waa sharci waxyaalaha uu cabdicasiis ka hadlay daaweynayey qodobka ugu dambeeya ee uu ka hadlay idaacadda codka ciidamada iyo idaacadda gobolka banaadir waa idaacado dawladeediyey idaacado gaar loo leeyahay oo waxay doonaan ku hadli karaan maaha idaacado dawladda la shaqeeya haylaha dawladda hoostaga waa mahadsan tahay waxaan isku dayo inaan dad kaleeto ugu faa'iideeyo salaamu calaykum halo salaamu calaykum salaamu calaykum عليكم السلام walaal magacaaga meeshaad joogto وأنا أقول آدم آدم حتى المبلغ كان جوالات على المبلغ aadan gaalkacyaad joogtaa soo dhowo walaal ra'yigii su'aal Mhm. Mhm.
maakaya saxaafadu kuwa gudaha kuwa kubadada oo sagaali qofka ka helo makaala kuwan ee garan ma jirto wixii kooraa wadanka laga gudbiyaa oo soo kuta ama kumaan ama kastoo markaa wadanka midi ku ah wakaaladii wadanka soona goobkeeda magaaleedeeda kooraa oo kuwa gudaha iyo kuwa kubada meelay dad kastoo lagu noqoto qof kastoo raasmaan ujuha waa maadsan yahay hadaadida maaqulka walaal aad baad umahadsan tahay aadan waad mahadsan tahay walaal qof kaleetaan ku darayaa asalaamu calaykum Sala- salaamu calaykum halo halo daawad salaamu calaykum walaal xaggee joogtaa ismaaciil soo dhowow eh, iska daada balaa kuu sugan walaal abaad umahadsan iyo raadiya labadaba codka iska xor eh, toos telefoonka igala soco maxaad ra'yigii su-aal haysaa maxaa ula jeedaa waa ka xumahay telefoonka ka waayo ismaaciil qof kaleeta ayaan uga faa'iideynaya asalaamu calaykum alo asalaamu calaykum walaal magacaaga
haddii aan ahay cabdiraxmaan arday wax ka dabalaya jaamacad iyodda ama bulshada ama bulshada haddii aan baranaya oo aan rabin aan saxaabti wax ka baraarin haas noqdo sharciga mawdu isuga yahay in aan saxaafad wax ka barto mise waa inaan sidoo kaleeto aan kuliyaas ama saxaafada aan wax badan aan ka barto aan dalkan ah
waxaad ka hadlaysaa haddii aan bartay xirfad aan ahayn saxaafadda aan jaamacad ka bartay saxaafadda ma ka shaqayn karaa anoo shahaado xirfad kaleeta aan kusoo bartay wato soo sidaas maa oo aad mahadsan tahay inkastoo wasiirku uu ka hadlay wasiirka soo dhowow haddana labadaa bismi su-aal illah ee marka horeysa aadan waa u mahad celinayaa oo gaalkacyada ka soo wacay Een, waxaan leeyahay een, dabcan xeerka waxaa loo sameeyey inuu saxaafadda soomaaliyeed nidaamiyo wixii khaladaad wixii ku jirana ka bixiyo waa run weeye horena waa u sheegay saxaafadda soomaaliyeed xilli way iyadoo aan sharci jirin ayaa saxaafadda een, gaarka meelaya ama xorta ah ee soomaalidu ay bilacnatay laakiin sharcigii hadduu yimid een, waa dhihi karaa runtii inkastoo aan sharci jirin haddana wax badan oo wanaaga ayay wanaagooda iyo xumaantooda waxaa waxaa badan wanaagooda een, haddana way jiraan waxyaalo badan oo sida hadda dadka dareenkooda aad ka wada arkayso ay gursadeen way jiraan waxaas wuu nidaaminayaa aad iyo aad buu u nidaaminayaa ma jirto saxaafad dambe oo jaataa rogan ku shaqayn doonta xogta uu dhegaystaha aadan uu sheegay oo ah wakaaladda wararku waajibkeeda ma gudayn doontaay oo soomaaliya wax kasta laga gudbiyaa horta marka horeysa wakaaladda wararka sidaan ka sheegay waa waa samaynay xafiisyadeedii waa waa dhisnay hay-ad shaqaysa weeye awoodeedii intay doontaba hadda ha gaabsiisnaato waana jiraan sidaan hadda halka ku sheegay hay-ado warka ka qaata hadda soomaalida oo hay-ado kaloo warar ee adduunka way jiraan laakiin qaabka ay hadda warbaahinta soomaaliyeed u degsan tahay ama adduunka hay-addu xogaha waaweyn ee dawladda iyo way bixinaysaa laakiin haddana warbaahinta xortahay waxay kaloo xaq u leedahay inay xog kale ilo kale ka raadsato oo aanay ku ekaan oo keliya inay sooma u yimaadaan oo xog ka qaataan aanay ku ekaanin laakiin soonana wixii ay hayso ay ka qaataan xogo kalena raadsadaan laakiin sharci ku dhaqmaan oo sharci ku dhaqmaan qofkii soomaaliya wax aan u qalmin ka gudbin jiray qofkii soomaaliya wax aan ka jirin ka sheegi jiray qofkii dalkan inuu sii burbursanaado ka shaqayn jiray sharcigu uu qabanayo ama hay-adii ka shaqayn jirtay waa mahadsantaa wasiir waxaan filayaa shan waxaa daqiiqo idan waxaa idin laba nin oo kale ee, runtii yarkii uu ka go-ayey iyo xeerku ee, gobollada iyo dalkao dhan uu gaarayay haddaan su-aashiisa intaa ka Ah, ah.
jawaabay magaalada muqdisho iyo gobollada iyo soomaaliya jamhuuriyadda soomaaliya oo dhan ayuu ayuu saameynaya oo gaaraya qodobka ugu dambeeya cabdiraxmaan oo horweeg ah, oo iweydiiyey ee, cabdiraxmaan wuxuu ku weydiiyey waa un isla isla isla su-aasha waxaan rajaynayaa inay la xiriirtay ku saabsan qaybinta eh, hubinta isbarbaryaaca iyo Ah, saas wey insha allah Saas marka.
Een, waa waa nidaaminayaa xeerku insha allah ma jirayno een, wax dambe isbarbaryaaca warbaahinta lagu control bal aan isku dayo laba daqiiqadoodna inaan laba qof siiyo saddex daqiiqadoodna wasiirku ugu jawaabo inta ii hartay salaamu calaykum halo salaamu calaykum halo salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
walaal magacaaga meeshaad naga soo wacayso ونحن نطلع بعد الاستعمال على السلطة لما تكلموا.
soo dhowow aadan mia
عبد الرحمن عبد الرحمن عبد cabdiraxmaan kenya nairobi soo dhowow walaal ra'yi iyo su-aal الرحمن كما قلت سبحان الله أن دور بعض الناس عن خوف الحوضات.
aha ولكن طبعا يسوق عن الجزء من الكيان والشمال والملاشة يجب أن يتبعون وتعبر سنيان هذا الإنسان يجب أن يتبعون وأن تتعلم من الشمال بعض القوة عنها تصف سنة يعني سيصحى سنة aha
وإن معناها أن الحكم بتشرع ما أعرفه وإن تفكر وتذكر وإن معناها أن تقدر أن تمنع تفكر وتحس تدور أن يفكر تدور أن تدور aha إذا قرأت وكنت الإمام من يتبع أن يقول أن خير الدنيا ما دام
waad mahadsantahay walaal cabdiraxmaan aad baa talooyinka u qiimo u leeyihiin runtii waad mahadsan tahay waktigii ina saamaxayo inaan qof kale wakti u helo ee uga raalli ahaada waxaan siinaya wasiir soo dhowow bal talooyinkaa soo jeediya cabdiraxmaan Ee, cabdiraxmaan aad iyo aad baan u ammaanaya runtii meel dheerniina ka soo wacay Een, waa waajibka wasaaradda xeerkuna waan amrayaa inaanu intii aanu awoodno een, taageerno urayaasha soomaaliyeed kuwa dawladda iyo kuwa gaarka meelaya kuwa ka shaqeeyaba oo tababar siino oo aqoon u raadino oo macado u furno ay ka bartaan saxaafadda iyo jaamacado Een, waana ku jirnaa dagaalkaas shalayto waxaan joogay meel aanu la dhisayo oo aanu doonayno inaanu ka furno macad saxaafadeed marka la dhamaystiro marka waa nagu jirtaa walaal imaam saasr mutafatiraha dabcan dalkeenu burbur baa ku dhacay burburkuna qayb aanu saamayn ma jiro dalka oo dhan ama warbaahinta ha noqdo ama dhinac kasta ha noqdo dadkii aqoonta lahaa dad badan oo kamid ihi way ka baxeen dalka laakiin haddana waajib ayuu ka dhigayaa sharcigu in tafatiraha uu qaado mas-uuliyadda wixii ku xadguduba anshaxa saxaafadda iyo nidaamka dawliga iyo haddii uu sii daayo waana isku dayna iyaga laftigooda inaan wixii karaankeeda ku caawino qodobka kale idaacadaha inay faafiyaan telefishinada wax qaliil iyo ku salaysan kala qaylin bulsho waa qodob serious arrintii oo bulshadan soomaaliyeed ee dhibku ka daashay ee baabaday in laga yaardeeyo wax kasta oo kala qaybinaya sii kala fogeynaya waajib dawliyan waajib qof kasta oo muwaadina saaran weeye annakana si toosan noo saaran marka waa sabaynayna walaalaada mahadsantahay soddonka darasi soddonka darasi wasiir maxaa fariinta ugu dambaysa bahda saxaafadda u diri lahayd ay tahay oo ku dhaawan waada mahadsan tahay bacda saxaafadda marka horeysa waan salaamaya sanadka cusub waxaan leeyahay sanad wanaagsan ilaahay idinkana martay sanadkan idinku idinka dhiga mid martay horumar iyo barwaaqo lagu gaadho waana sanad fiican ba waa daaba aynu sharci haysano oo hadda sharci xuquuqdii kala kala xadiyaya aynu heli doono waayo bini aadamka markay saddex noqdaan waxa axaadiisyada iyo ilaahay jideeyey inay inay hoggaan samaystaan hoggaankaas min mas-uuliyado iyo xuquuq ayaa sharci baa sharci baa marka sharciga hoggaan haddaad samaysato sharci baa jira marka sharcigii waan haynay waxaan filaynaa inaynu maragtay aynu sanadkan horumar weyn la samayn doono waad ogtahay inaanu shir halkan ku qalanay shir kale noo soo socdo bisha january hadda maanta kowda dhowr iyo tobankeeda oo aan ku mudanayno saxaafadda doonayno inaan ku horumarino doonayno inaanu ku taageerno hay-adaha dawladaha iyo dawladahana taageeraa ay mideeyaan taageeradooda meelaha munaasibkaana ku aadiyaan marka waxaan leeyahay hadalyo sanadka cusub waxaan rajaynayaa inaad maragtay wasaaraddu wax alla wixii ay ku taageeri karto weriyaha iyo warbaahinta soomaaliyeed waa diyaar bay ula tahay idinkana waxaanu doonaynaa inaan dadka u adeegno waad arkaysaa hadda korseenka dadka dhowrkii qof ee soo wacay qof waliba wuxuu ka cabanayaa waxyaalaha ay ka tawdeen dhegeyst dadka warbaahinta dhegeystayaasha u yihiin marka warbaahinta soomaaliyeed waxaan leeyahay waa in la isisaxo waa in dadka soomaaliyeed midnimadooda iyo nabadooda iyo wadajirkooda loo tiro ayaan idinku waad mahadsantahay wasiir daawud yaal iyo dhegeystayaal inta ayaanu barnaamijka kusoo gabagabeynaynaa kulanka toddobaadka aad baan ugu mahad celinaya wasiir maxamed cabdi xayir maareeye wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dadweynaha isna soo wacayna way mahadsan yihiin kuwooda qadka iyagoo ku jira waktigoo naga dhamaadana waan ka cudur daaranaynaa waxaan idinku wareejinayaa stuudiyaha labaad oo warka saacadiisii la joogo intii aan barnaamijkaan oo kale ka kulmi doonana nabadgelyo